madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jimcihii waxa uu sheegay inay jiraan dad isugu jira soomaali iyo ajaaniib kuwaasi oo gudbinaya warar been abuur ah oo khalkhal lagu gelinayo amniga soomaaliya hadalka madaxweyne xasan ayaa soo baxay maalmo uun kadib markii safaaradda maraykanku ay ku leedahay dalka soomaaliya ay soo saartay digniin ay ku sheegtay in weeraro ay ku soo foolla yihiin qaybo ka tirsan magaalada muqdisho haddaba maxaa lagu macnayn karaa hadalka madaxweyne xasan sheekh arrimahan ayay falastiin axmed iimaan waxa ay ka wareysatay safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka daahir xasan daahir carab oo nagu soo booqday stuudiyaha v o a dabcan madaxweynuhu muxuu mar walba la hadlaa shacabka maadaama ay ahayd jimcadii ugu horreysay ee bisha ramadaan dagaalo xooganna ay ka socdaan degaano badan oo dalka soomaaliya ka tirsan puntland iyo hirshabeellaba madaxweynuhu wuxuu kala hadlayay dadka soomaaliyeed inay u diyaargaroobaan dagaalkaas taageerana u fidiyaan wuxuuna warbixin ka siinahayay guulaha ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanada kala duwanba ay ka gaareen dagaalada lagula jiro argagixisada kala duwan sida daacisha al-shabaab dabcan way kusoo aaday sida aad sheegtay laakiin wax xiriir leh ma ahan sida aada og tahayba dowladda maraykanka maxay war walbaba ay la wadaagtaa wadamada ay saaxiibada yihiin haddii khataro amni ay jiraan khatarahaasna dowladda soomaaliya shirkii khamiista dhacay golaha wasiiradu si rasmi ayay u qaateen waxaana kasoo baxay go-aano lagu adkeynayo laguna xoojinayo amniga wadanka guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waana uga mahad celinaynaa dowladda maraykanka taageerada iyo garab istaaga joogtada ee ummadda soomaaliyeed ay u fidinaysay soddonkii sano lasoo dhaafay waana saaxiib weyn waxaa jira laakiin dhinaca kale in xubno ka mida golaha wasiirada aan idhaahdo wasiir ka mida iyo mas-uuliyiin kaloo heer gobol ahba ay ka hadleen oo ay eedeyn toosa u jeediyeen maraykanka marka ma jirtaa xogo aada wadaagtaan maraykanku intaanay digniinaha soo saarin oo kale hay-adaha amniga iyo safaaraddu xiriir ma leeyihiin ay xogaha ku wadaagaan dabcan hay-adaha amniga wadankeena iyo kuwa maraykankaba si joogta ay u wada shaqeeyaan safaaradda maraykanka magaalada muqdisho iyo laamaha kala duwana dowladuna si joogta ay u wada shaqeeyaan wasaaradda arrimaha dibadda ugu horeyso iyo xafiisyada kale dowladda dowladda soomaaliya afkeeda waxaa ku hadla wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta madaxtooyada iyo xafiiska ra-isul wasaaraha intaba waxay leeyihiin afhayeenno u gaar ah marka wixii rasmi ah xafiisyadaas ayaa laga sheegay laakiin qofkii kale oo dee wax kala sheega dee ra-yigiisa ayuu cabiray ma oge waxa uu dowladda soomaaliya uu ku matalo oo rasmi ah ma ahan marka warka rasmiga ah waxaad ka raadsataan wasaaradda warfaafinta
mudane safir waxaa kaloo jirtaa in laleeyahay al-shabaab waa soo xoogaysan xooga amniyoon helnana way sheegayaan mas-uuliyiin dhinaca amniga oon la hadalna waa ay sheegayaan in dagaallo xoogla ay soo qaadeen dowladduna hadda culeysyo dhaqaalana waa haystaan oo dee kaalmadii ciidamada la siin jiray ugu weyn hadda danab oo kale maraykanku waa ka joojiyey sidee dowladdu diyaar ugu tahay xilligan inay al-shabaab la dagaalamto dowladda iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay diyaar u tahay in amniga wadanka la sugo dhammaan al-shabaab weeraradii ay isku dayeen inay kusoo qaadaan gobolka shabeellada dhexana waa la fashiliyey iyo gobolka hiiraan taasna waxay ku caddahay warbixinada kala duwane ay dowladda soo saartay marka waa wax ay shabaab isku muujinayso inay awood leedahay laakiin xaqiiqadu saas ma laakiin waxaa la yidhi taliyaha nabad sugidda mar uu la hadlaayo kale golaha wasiirada wuxuu ku wargeliyey in ay jiraan in al-shabaab si xoogla ay usoo isku soo abaabuleen oo ay hadda dagaal xoogla ay wadaan una baahan yihiin inay si xoogla uga hortagaan dabcan taliyaha nabad sugidda xoogaha uu dowladda uu la wadaagay inaan inta ka sheegno ma ahan laakiin dee al-shabaab way joogi jireen haddana waa joogaan laakiin wax khatar amni ah oo ay ku hayaan dalka iyo ummadda soomaaliyeed oo weynma jiraan ayadana insha allahu dhowaan waxaan rajaynaynaa in soo afjiri doonto waxaa jira in etoobiya dhowaan ay duqeyn ka geysatay deegaan la sheegay gobolka hiiraan oo ku yaala sidee xiriir u leedihiin ciidamada etoobiya gaar ahaana duqeymahan oo aan looga barin etoobiya in ay ka fuliso soomaaliya
dabcan dowladda etoobiya iyo dowladda soomaaliya in muddaaba waxay iska kaashanayeen la dagaalanka argagixisada taas ayay horta ay qeyb ka tahay duqeymahan cusub waana howlgal militarioo hadda socda marka faahfaahin intaas dhaafsiisan inaan ka bixno hadda ma rabno laakiin waxaan idinla wadaagi doonaa markii howlahan soo gabagaboobaan insha allah sidee loo xaqiijinayaa in khasaaro dadka rayidka aanay soo gaarin maadaama ciidamada caalamiga maraykanka oo kale waxay qabaan qeybo u xil saaran inay ogaadaan khasaaraha dadka rayidka soo gaari kara ciidamada etoobiya heerkaas ma gaarsiisan yihiin ma kontarooli karaan oo ma xakamayn karaan khasaaraha rayidka kolley ilaa hadda maanta la joogo wax khasaara dad shacaba oo soo gaari ma jiraan dhammaan weerarada socda iyo duqeymaha socda wax shacaba oo wax ku waxyeeloobay ma jiraan
dhinaca kale mudana safir waxaa jira in la leeyahay waxaa la filayaa in maamulka cusub ee madaxweyne trump ay soo saaraan xayiraad dhinaca socdaalka ah oo la leeyahay soomaaliyana waa ay ku jirtaa muddo xileedkiisii horena waa ay ku jirtay maxaa kala socotaan arrintaas ma laydin wargeliyey mase wadaan dadaallo aad maamulkan aad kaga codsanaysaan in ama wax laga bedelo ama dib looga laabto dabcan falastiin waxaad la og tahay in dadka soomaalida helista fiisooyinka wadamada galbeedka ay ku yimaadaan in muddoba ay dhib ku qabeen dowladda soomaaliyana waxay mar walba kala xaajoonaysay sidii howlahaas loo fudayn lahaa sida aa og tahay waxaa markii wadankeena burburay waxaa la burburay habkii daddhegista iyo diiwaangelinta muwaadiniinta sababtoo ah dadku markay dhashaan warqad dhalasho ma helaan markay qayngaaraan warqad kaarka aqoonsiga ma helaan markay dhintaanna warqadda dhimashada ma helaan marka dowladuhuna maadaama amniga adduunyadu uu aada sensitive usoo noqonahayo dowladahaas waxay nagula taliyeen in la soo celiyo registrigii ama habkii diiwaangelinta ummadda dowladda soomaaliyeed waa tan samaysay hay-adda daddhegista ama aqoonsiga iyo diiwaangelinta waxaan rajeynaynaa in dhowaan dadka soomaaliyeed ay dhammaantood wada helaan kaararka aqoonsiga iyo iyo dhalashada markaas waxaa fudaanahaya qof la yaqaano cid fiisan u diideysa ma lahan qof la yaqaanana cid inuu safro ka xanibaysa ma jiraan marka duruufahan waxaa keenahaya oo mar walbaba ay dowladda maraykanka in muddaaba iyo dowladaha kale oo aan saaxiibka nahayba nagala hadlahayeen in qofka fiisaha la siinahay uu noqdo qof la yaqaano marka dee annaguna hadda dadaalkaas waa waa socdaa waxaan rajeynaynaa inuu dhammaado nalalama socodsiin nalalmana dhihin waxaan idinku soo rogaynaa xayraad xagga socdaalka ah laakiin dee dowlad walbaba go-aanadeeda ayadaa u madax bannaan laakiin discussion ama wadahadallo noocaasoo badan baa in muddaa socday waxaan rajeynaynaa inay iska soo dhammaan doonaan dhowaan
kaasina waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya maraykanka daahir xasan daahir carab oo u waramayay falastiin axmed iimaan